munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday baratay qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa kana aflaxday macadka umul qura ayaa lagu qabtay magaalada burco waxaana ka qayb galay munaasabada maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda munaasabada loo qabtay iyo marti sharaf kale sheekh cabdiraxmaan ayaanle maamulaha macadka umul qura ayaa ka waramaya aasaaska macadka iyo ardayda qalin jibisay madrasada waxaa la aasaasay kun afar boqol lix iyo labaatankii hijiriga ah oo waafaqsan labada kun iyo afartii bishii afraad maraaxil badan bay soo martay madrasadu oo kala duwan falilah alxamdu maantana meel sareba maraysaa ilaahaba mahadda iskale ujeeddada madrasada loo aasaasay waxa weeyaan inay soo saarto arday kitaabkii ilaaha xifdisan oo baratay oo ku camalfasha aakhriya adduunkana waxa weeyaan nolol wanaagsan ku noolaata amaradeeda ama tayaysiinteeda ama wax soo saarkeeda dee waad aragtaan dafcadan waa dafcadii sideedaad oo qur-aanka ka dhammaystay madaaris umulqura waa shan iyo toddobaatan arday labaatan qur-aankay dhammaysay labiyo labaatan xadiiskay xifdiday siddeed iyo toban tuxfatu adfaal aan ijaasa ku qaatay baan siinayaa shan iyo tobanna waxay dhammeeyeen alqara'atu waalkitaaba qaar ka mida marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabada ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka
ehel u noqdaa ehelkii ilaahay buu noqonayaa marka waxa ugu wanaagsanaynu isu dardaarmaynaa waa inay qur-aankii idinka muuqto in sha allahu tacala ubadkaa maanta halkaa fadhiya waxaan leeyahan ugu ducaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in qalbigooda ilaahay nuur iyo imaan ku camiro ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa kuwii aakhiriya adduunkaba ilaahay uu ku anfaco ay ahaadaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu qur-aanka qalbigooda uu ku sugo aniga oo ku hadlaya magaca macallimiinta madrasatu madrasatu umul qura waxaan leeyahay mabruuk camalka aa soo samayseen ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro oo ilaahay yaanu ka dhigin kii ay ardayda ku soo tacabteen ay dib uga noqdaan caahidda sunnana waxa weeyaan afkooda ku hadlaya waa idinsoo dhowaynaynaa waa idinku faraxsannahay weliba waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala ardayda qur-aanka ka qalin jebisay ardayga ugu sarreeya maanta in maxadku waxa weeye uu siin doono scholarship ama minxa diraasiya ardayda ka qalin jebisa macadka umulqura ayaa dufcaddii sideedaad ee ka qalin jebisa tan iyo markii la aasaasay